dagaal culus ayaa maanta waxa uu ka dhacay xero ciidamada burundi ee amisom ay ku leeyihiin deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose saraakiil iyo goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaasi ay ku dhijeen in ka badan konton ka mid a ciidamada burundi ee amisom guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir sidi ayaa isna v o eda wuxuu u sheegay in al-shabaab ay dad afduubteen oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenka degmada leego sidoo kalena la la-yahay guddoomiyaha degmadaasi afhayeen ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxauu sheegay in maleeshiyadooda ay xerada qabsadeen islamarkaasina ay duleen in ka badan konton ciidamada amisoma haddaba saare cabdi axmed oo stuudiya ugu weelisah ayaa goo dhoweyd khadka telefoonka waxay kula xiriirtay goobjooge ku sugan deegaanka leego oo magaciisa sababa amni awgood loo qariyey waay wuxuu dhaceen xalas markii salaada subax saaka aroortii la gelayay ha xilligaasay soo weerareen nimankii shabaabka la dhihi jiray xerada amisomta haye marka baabuur waxay kusoo xireen niman ismiidaabyo miina ku xirantahay oo qarax ku xiran ay irida kusoo dhaweeyeen baabuurka marka kusoo dhaweed amisomta madfac ku dhixteen baabuurkii waxay saareen banaanka ku gubtay kadib maxaa dhacay aa baabuurkaas banaanka ku gubtay markuu banaanka ku gubtayna afarta afarta hareere uga soo daateen xeradii haye hareeraha dhamaciyo xabad soofara ku soo daateen toddobaatan nin uga dileen nimankii amisom tahay iyo gabar soomaaliya ay ku dileen xerada dhexdeeda wixii kaleto silka ku jiray oo amisom tahayna waa ka baxeen oo banaanka u baxeen xerada milateriga galeen oo milatariga magaalada barigeeda deganeen milatariga soomaaliya miya haa milatarigii soomaaliya ay u galeen marka konton nin aa kasoo fakatay intii kaleto adi hal nin bisaa saaki ay fateen oo amisooma laba ninna waa af turjubaanahay waa afduubeen nin kaleeto oo guddoomiye ku-xigeenkaayna waa qabteen hadda xaalku waa sidee yaa jooga meesha lego meeshii leego hadda waxaa ku sugan nimankii la dhihi jiray shabaab marka iyagaa haysta waktigan waktigan ayagaa heesta magaaladana wax jooga mana dadka waa kala qaxay waxaa la yidhi dhinaca buurax waxaa kasoo gelaya amxaaro dhinaca xamarna waxaa kasoo gelaya ugandes waa ka kala carareen marka wixii soomaaliya ay jooga waaba ka qaxeen magaalada waa loo baneeyey ciidankii kaliya heesta shabaab xogta aan helayna waxay sheegaysaa kasokow dadkaasi la laayay in afduubna uu jiro ku dhowaad dhowr iyo labaatan qof oo ciidamada dowladda ah inay horay usii wateen oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenkii leego arrintaasi ma ka warqabtaan guddoomiye ku-xigeenkii iyo turjubaankii intaan anaku ognahay labadaas nin oy subaxnimadan qabteen hm oy bardanimadan midna ka qabteen xarunta barakaad oo ku dhex taala siliga dhexdiisa mm midna ay gurigiisa guddoomiye ku-xigeen kasoo qabteen labadaas nin aan anaku ognahay ninkaana siliga ku jiray ah turjubaanka waxay ku qabteen xarunta barakaad labadaas nin baan anaku xaqiiqadooda haynaa laakiin wax kale ma hayno nimanka kaletana waa ka carareen soomaalida horta sideedaba lama soo weerina xabad lagu bilaaba meelihii ay joogeen ismiidaaminta waxaa nagu hal nin oo wareeray oo boliisa Hmm.
hal nin oo boliisa oo wareeraha ka dhintay masaajidka iridiis haddaba meydkiisii oo yaalla waxaad iga warantaa marka xaaladda deegaanka hadda waa sidee dadku sidee bay u degan yihiin ma degan tahay xaalka al-shabaab inkastoy gacanta ku hayaan saaad ii sheegtay al-shabaabku gacanta uu ku hayaa dadkuna waa uga baxeen magaalada waayahay ismiidaamin ayaa hm haye soco nimankii soomaalida ahay oo macnaha ciidanka ahay aa telefoon soo direen waxay dhaheen annaka waxaan soo gelaynaa magaalada ciidan baana noo yimid gurmada taangiyaana kuugu soo garaaca isaga baxay dhaheen dadka dadka nimankaasaa qalqalgeliya dadkiina sidaas iga guurin magaalada waxaad iga warantaa ee marka al-shabaab waxaa la sheegayaa in ku dhowaad ee shan iyo toban ka mid a al-shabaab iyaguna ay uga dhinteen ismiidaaminta taasi maxaad kala socotaa dhinaca geerida al-shabaab geerida al-shabaab waa jirta inaan gacantaa leesula tagay horta dee qolahan meydkeedu xerada dhexdeeda lama arko ilaa nimankaan amni sababtaa qodnay nimankii baaburka saarayna waxba kama harin sirirkiisu ilaa hal kilomitir u gaaray bumbada meesha bedka ay ka qodo berkad baad moodeysaa waxaad iga warantaa marka dadka deegaanka ma socsocon karaan ma tegi kartaan meesha siday wax uga dhaceen ma arki kartaan meesha waa la tegay subaxaan dhan dadkiiba inta u yeereen xerada wixii joogo shacabkii beenkaale bilelqaata xerada yaa la qaatay saakoo dhan baa la guranayay mar dhexeetay dadkii ku militariga telefoonka kula soo hadleen ay yidhahdeen annaka waa soo gelayna magaalada madfacaana lagu soo garaaca isaga bax dadkii magaalada xaggee u qaxeen marka hadda
saddex meelood ay u kala qaxeen dhinac waxay u- koonfurta laba qaybood oo soo qaxday dhinaca waqooyina hal qayba u qaxay waxaad iga warantaa dilka een ciidamada amisom ee tirada intaasi la ega maxaa keenay ma qaraxyadaa keenay mise dagaalkaa muddo aada u dheer socday maya dagaalka muddaada saddex saac oo dagaalku socday nimanka koob iyo toban saac dagaalka bilaabeen laba saac mana la iskula gaaray dagaalka haye
baabuurtii o dhanna gacantay ku dhigeen wixii meesha yiil amisomtu gacantay ku dhige amisomtu xeradeeda ku jira silay ku jiray nimankaana gacanta ku dhigay hal sugu waa qaateen qor kaleto teedhisabana waa la sheegayay baabuur kaleto yaryarna mid waa gubeen laba kalena waa la sheegayay marka hadda adinka dadka deegaanka ah ma jirto dhaqdhaqaaq dadku ay sameynayaan goobihii ganacsiga way xiran yihiin magaalada waa laga barakacay maxaad filanaysaan magaalada waa laga barakacay ilaa iyo nimankaas oo dhinacaas amxaaradana ay yimaadeen kuwan kale tan ay yimaadeen hmm oo lagu kala baxo wax guriga la furi kara lama arko sababto ay tahay dadka weerar baa laga cabsanaya ee amxaaradan dadka u kala abdaya mayso qofka argto soomaaliga waa iska toogan ama shicib haatee qof ciidan ha ahaatee waa tahay bal hadda waxaad iga warantaa marka ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ee saldhigga isugu taga aad ii sheegtay kadib markuu weerarka dhacay saldhiggaas intee in leeg uu jiraa lego saldhigu magaalada waxba uma jiro magaalada dhexdeedaba waa saldhig marka magaalada dhexdeeda labada dhinacba ay kala joogaan miya haa maxay tahay marka waxa dadka deegaanku ay filan karaan cabsida aad qabtaan kuwii macnaha amisamta iyo xerada waa la qabsaba kuwaas oo iska baxeen dhinaca beri weyne u baxeen iyo macal kuwii oo oo ahay dawladda labadaba dhinacaas isula baxeen ma ogsan tahay haye saldhiga iyakaa la wareegay siligana saddex barood oo ciidanku deganaay dawladda laba barood ciidanka dawladda deganaay hal barna waxaa deganaa ciidanka amisom saddexdii gooboodba waxaa la wareegay shabaab marka hadda shabaab lay jooga leego ee dhinacii kale dowladda iyo amisomba waa ka wada baxeen wixii oo dhan ba shabaab baa ahayd saddexda baroodba shabaab baa saldhig ka dhigtay kaasuna wuxuu ahaa goobjoogo ku sugan deegaanka lego oo dagaal culus uu ka dhacay oo khadka telefoonka ugu warramayey zahra cabdi axmed dhegeystayaal waxaanu isku daynay in aanu la xiriiro dhinaca ciidamada amisom ama dowladda soomaaliya si aanu uga helo macluumaad dheeraada oo ku saabsan dagaalka lego balse weli nooma suurtagelin wixii macluumaad ah ee soo kordhanaa dib ayaannu idinkugu soo gudbin doonaa